wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa tababar aqoon kororsia u qabatay qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose aqoon kororsigan ayaa waxaa ka faa'iideysanaya qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose kaasoo ku saaleysan maamul daadejinta cabdiwaaxid cabdidhaqane agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland oo daa furay tababarka ayaa la dardaarmay kasoo qaybgalayaasha tababarkani waxaan halkan ka daafurnay tababar aan u furnay degmada oo ku saabsan maamul daadejinta oo uu taageerayo mashruuca dowlad kaab marka tababarkaasaan degmada ka furnay insha allahu marka waxaan rajaynaynaa intii loogu talagalay inuu socdo waan la hadlay ka qaybgalayaasha waxaan rajaynayaa sida aan oola hadlay insha allahu inay oga qayb qaataan tababarka waxaa muhiima tababarka marka tababarkan iyo tababarka kaleete ee mashruuca tababarada kale mashruuca ku saabsanba inay nagala qaybgalaan ay nagala qaybgalayeen mar walbaba gudoomiye ku-xigeenka ahna xogayaha degmada iyo agaasimayaasha waxyaha kala duwan ee degmada inay nagala qaybgalayeen kuwa kan ay nagala qaybgaleen kuwa dambana ay nagala qaybgali doonaan insha allahu ayagana mar walbaba dadkii ku habboonaa ay noo keenayeen dadkaana waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga qaybgalaan sidii kuwa horeba uga qaybgaleen kuwa dambana uga qaybgalaan insha allahu waan ku dhiirigelinaynaa waxaana rajaynaynaa tababaradan inay degmada waxtar u noqdaan iyo dokumentiyada aan soo saari doono hadduu ilaha